kowda luulyo maybaa la ka xasuusaday inay soomaali iyo xornimada qaatay isla mar haantasna iyo madoobeen koonfurta iyo waqooyiga haddaba armogasayso un waal badan unku ogaana jiilka haddaha qorahayna unku faa'iidaysadaan maybaa xiriir la suubanay jiif sagaaray oo use ee aqoon-yahanka kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya isla mar haantasayna dhoog doleela siyaasadda iyo weliba taariikhdii hore ee soomaaliya jiif sagaari oo usoo rooga dalka sweden yamayba una kula xiriirnay qadka teleefoonka walina walana ku weydiinay taariikhda soomaali iyo kowda luulio si iyo kokoytii haddaba jiif sagaaray mayba una walku weydiinay qiimaga iyo inkofadhida dadka soomaaliyeed kowda luulio iyo weliba labaatan iyo lita juun jiif sagaaray waa ko usoo arimogasay eed inkafaallada islamarkaana walbadan use kugu warqaba arrinta soomaaliya ama taariikhda soomaaliya hajireenka ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaanyada ee u dhan salaame lankasta oo soomaali ee ugeedka nool oo adduunyada ka nool shanta qaaradood iyadan salaame khaasatan deegaanaduna ku jiran dadka ka noolna iyadan salaame mayba mahadgaareen nagay idaacadan oo maarne markasta iska dayaasa inay walbadan dadka fahansiida ama aara ahaadoy siyaasadeed dhaqaalo ahaadoy history haatoy taariikho subac male haatoy ama xorriyad haatoy waanu muhiim waayo waan isin eedaas kumahadnagay khaasatan weriye walaalkay maahiya eedan ka mahadsantay juhdigaada geriyaasa waan eedan ka mahadsantay tan kale nabaga calayhi salaatu wasalaam mayba ninku tabay lama ciidood iyo maalinti jimaade ayaan ciid yar ah waa shareecada islaamka binayta taas waana maylana sabcan wa daacan markirtaas lah guduba laakiin bini aadinka adduunyadana ka nooli dhacdooyina dhiyaayan qofo wal faylan suubiye qofo wal xun suubiye taas naftiya ma in baahan tahay ini oo mujtamaca lan sheega si onku digtoonaadan ama si walayo an baahan yihin meelonkuelan hadda marka geeka mawduucun oo erow maarane kowda luulio oo lankasta oo soomaali eh oo generationkii hore eh ama lankasta oo dhalinyaro eh fado unis walku ogaada arrintaas yama walku tusaalayaana runtii wal eedlanka faraxow ini oo qarannimada soomaali lagu sheekay dowladnimada lagu sheekay marka soomaalinimada markii gadaalnimada lay faylata xorriyadda waqtiga lay faylata waqtigii oo talyaaniga intii hangalne faylata xilligoo dhex u mugdee jaray gumaysi ah markastoo soomaalinimada gadaalnimadadoona eedan xumaadasa taasoo sheentay ini xataa waalanyagaan shalay walaalhayni oo reer waqooyiga ahayn geekele un soomaaliba miihini walnama ka darsadaan marka taarikh xumadaas gadaalo ku sheegan laakiin mayka mariyay qarnigii tunisiyeed afrika o dhan waa la gumaysadaayo gumaysigaas unina ku mid hayni haddii adan fiirsato laakiin dadka si rasmee lan gumaysadi oo dhibaato xoog la kadhiday dadku beero iyo webiyada dego dadka kale yani lan oo hameenkii meelisfadan hooyadow jiifadow iraabtii waakad isbari meelifadan bahow langnama gumaysado kore taas may wata unu been ku sheegana mae dadka beerleyda inta referenka dhulkan kostigan degan la gumaysadi dhibaato xoog lay kadhiday sababtaasana sheenti in dhibaatadaas lakubaha oo gumaysi un laisku reebo sababta dhaliidyana may aawun haayay lankan leero abdulqaadir sheekh sakaawudiin sheekha wesdeere raximahullahu fikirka lankaas aska lahay markastuna ma inku digaana dadka soomaalida ee taarikhda ina mugdo la geliy ma inku digaana in jiilka oo kooyi doon walbeenge la sheega ma inku digaana inkiraada siyaasada in la roojiyo itibaacay ahaayeen dadka kale wayna iska weeri fikirkun lankaasa caawun haay asqaljiina tiyag looka dhaladi markanka damboytan dhulkan oo goday email dhulkaasa ka dhimadi yani kiilka shanaada ka dhimadi isuga soomaalinimadun oo laleyay shanta soomaaliyeed walku wadiyo fikirkun macnaha fidiyo marka inta talyaaniga hangalna ama ingiriiska hangalneen dhulkan way deganaay qabaa'ilo xoog lehaayeen bal laakiin dadku webiyadun degan sharci lahaayeen xeera lahaayeen langmisku dili korto walma dhaca korto walma boobo korto xeerarka gobodaa jira dhulka macnaa boqortooyo ka dhisanayo oo geladii ah dhulkan afgoy ilaa iyo luuga la xukumaayo ilaa jubbooyinkan iskiirinayo amniga ku jaray ciidana roogi talyaaniga markii kuway walaan usi shal furfuri qabaa'iladii usi shalgeebi dhulkan usi qaybiska ka bilaabay dhibaatada talyaanigus dadkanka suubiya sheentay in iyo dadkan kacdoon siyaasadeed meelo ku dhalada waa lankaasa caawun qaay mayba arago kortee picturekan queen lanka lahay usuu ma ero korna jooma kenyaata shariisa war suubi bal laakiin mayba leenaa cabdiqaadir sheekh sagaawudiin fikirkuusi lahay laakiin kale la gaabsaday marka mayba soomaalida markasta sheegayaana xorriyaddu marba meela languuriye walyaalaha layaadka le mayba eta marka gobolo dhexe languuriye marka dhinacaas waqooyi bari languuriye marka may lahanguuriye dhinacu koonfurta lahanguuriye yani sunnada in la baabiye mee yani dadlay sheegan lahay xorriyadda fikirka lanlay ku bilaawda lahay in la ogolaado lanka walaan aawkan ahay yani cabdiqaadir sheekh sagaawudiin xataa mudnaanti qaranka soomaaliyeed ka lahay ma helna yani iskoolka walaa macnan lahayn laka magab yani xorriyadda soomaali ina been laku sheego mayba tusaale kinge buuginka damboy military qoraay general maxamed siyaad bar isuunaas ka daray yani xilligaas dadka dadka hiraaya ka jari xorriyadda dadka tiryaaniga ishaqeeyay oo dadkuma kor jeeda ka jari sidee marka ada ka aaminaas lanka soomaaliga eh in use xorriyaddu use sheego yani maylana araboos oo dhan waa mugdi giriyaayan qarannimada iyo jiritaanka mugdi giriyaayan marka maalintan kolley haddii ana ko haddii ana koo dhex gala mayba ertay soomaalida taariikhda qariyaas ama marba meeloo on roraayan ero korne soomaalida ma eh dad wal qoraayan haddii iyo wal qorofadna taariikhda sida rasmiga ee on qorofadi
runtii dhulka maadaama dhul oo dad hubaysan qabaailay deganaayeen dadka badmareenada ee mis dadka historianka ee qarnigii tumiisiyadeed qarnigii tumiisagaaleed qarnigii tumi todobaad ma iska aamini karo risk yahay dad oo iyo dhan wada hubaysan oo qabaa'ilay xoog badan lahaayeen bal yani taasa mayba sheentay dadka wala qor lahay inay iska aamini waayeen laakiin qarnigii tumiisagaaleed bilaawdiyey dad oo may jaray oo oo badmareene dad oo may jaray xeebaha ka degi dadku sin degiyin aragi dad oo may jaray dhinagu east africa ilaa kukooy arageen dhulkan sidan degiyin dowladnimo oo astaantiya ama qarannimo astaantiya ama dad la gumaysado kor lanka wala gumaysado mayba ambaahanyaa dad degan oo beerajo iyo wartiyo iyo ceerajo iyo xoolajo dhex rogiyo walaadiyo lankaasa khasabka in la gumaysado lanka kale xoolo la jara geeley waayo marka wildagaasa la jara may gumaysado kor marka dadkun oo dhulkan degan historyjo way qori akademiya badan ayaala jaamacadan roomi ku helaasa qaahire ku helaasa meel kasta ku helaasa ingiriiska hataa ku helaasa in dhulkan dadka degan haayeen dadka keliya oo gumaysiga xoog inka dhii sababtaasa marka ma sheentay in xisbiyada siyaasadeedka dhulkan ay ku baxan ay soomaali ee qaaramada soomaaliya wal ku kasee mailkay hata siin sheege telefoonkaay siin sheege ama dad badan scholars ee wal ku qori oo fact on ama wal saxay ku qoran xisbiyadii soomaaliya oo xorriyadda un dagaalamaayo leega abducaashiya sagaawdiin aan wahay حسبين الشيخ عبد الله بقديم هاي قريت كان حاج محمد حسين يا غير حمر هاي بنادري هاي سديد حزب الصومال الدولة النمرة اللي انترتمي هذا سديد ما ولا عليه أم عرضت إنك بعض ما الصومال برلمان يلا هذا تكون هاي ما كنت تكون سديد ما يكون وكان وبيلا ما يكون ما إن كركور نمرك هذون الصومال نمرة إني والتبت فلانا صومال نمرة نجيك هرجيسين بتي جبوتي بتي etoobiyana batay kiilkasha walaan dhanbaheen haddii la fado in runti laku sheego dadka haddi wada nool oo soomaalinimada yani kawada jara horta waa inay xaqaaqida sheegaan walaan lagu guuriyo waxay noo dhaafoy histori sax eh oo besi arkividan dhikanen tagniin qorano eraasa xisbi ilaaga lamaada xisban ku yimahayn gareedka waana may suubeena dadkii koonfurtunka kooy walaalayaal marka walaawun mayba astaanta iyo dhumaas haddii taariikhda la hadlaayo yani generation ka dambe una dhalna ama wala sii dhalan mehelo doonan walyo ka doodan marka una geeka mayba waaqicin hena ama taarikhyan hena in una sheegno dhulkan silan noolada jara dhulkan silan noolada jara lan deganay sababtaasana kalafti in soomaalida iyo xorriyadda inta ku bilaawda ma ku bilaawna gobolada dhexe waqooyi bari ma ku bilaawna waqooyi galbeed ma ku bilaawna may ku bilaawtay xorriyadda webiina waa ku bilaawdeen sababta sheegtayna sababtan hata sheegay
dadka degow koonfur galbeed ee soomaaliya inta badan mayba iyo hakana nagaayana ini abduqaadir sakaawudiin usuk dambooyi aas aaskii xornimada wadanka ama fikirka onka weyn uusan la hayo laakiin markii ada soomaalida kale ada aragta qof kale taariikhdan madaga ingiliyayan ama usu qeybka haadoy ama hogaamiye nhaadoy dadkaasay dadka kale qorta ingiliyayan may is ero karo dadkan koonfur galbeed degan shileediyo maadaama iyo ka dhegan yiin dadkan kalena iyo ka dhegan yiin ini as-aaska iyo hornimadaba iyo ka dambooyaan walaa meelonka jaraan oo lamada dhinna fikirada shalduban haysadaan inte ku koyan la ero karo waayo soomaaliya iska ena halwadana isla degana xoriyadda isku sidoo iskula qayb qaadani marka fikiradan shal duban iyo taariikhdan shishal duban inte kukoyti leero kora
soomaalinimada sideeba mayba dhumiyey been iyo taariikh xumo iyo anaa iri haddii taas soomaalinimada laku reebo oo leera yes walaan lankaasa bilaawi dadka kalena intibaaciy ahaayaan lanka muddadan dambe soomaalida sheegay cabdullaahi ciise markii xisb leega lasuubiyaay meegasani jaray war sada kortaana nineteen sixtigii soddon sagaal sano jari nineteen forty seven xisbi siyaasadeed may ku nagada kor yani may waa ogta statistically walaayba la ogi wala qarnigi wala kadaan qarnagu hatuu nu noolno waayo marka runtii dad badan arrintaas walku og roogan dad badan arrintaas walku ero kori jaran laakiin lanka soomaaliga eh ma la ogta qarannimadiiba yalla waayo marka in taariikh la waayo doonanay muuqati laakiin haddiun ana itibaaci oo history eh haddiun ana mayba dardaaramaane in arintun sadi kaadlan weela oo eh asalka lanka walaaun sheeni ini horta la siiyo mudnaanta la siiyo la ero xorriyadda soomaaliya mayba aun hahay cabduqaadir sheekh sagaawudiin sida kenyatta mahdigii sudan julius nyereri mahatma gandhi lanka leerow maalin cumar mukhtaar lanka leerow something like that yani ero korna yes ero korna sii korna mudnaantaas walaalkanum xagan ley usi aan hayo mujtamacan otomisadid qof la sheegan usi guddoomiyaha usi madaxan hayo fikirka siyaasigan usi sheeni haddii arrintaas una dirno un soomaalinimada hataa mahalaawas yani waa inaska kooye laakiin haddii aad erto majarta walaa marba meelo languuriya leer ooka lanki oo hubyo ka dhalada leer anaa xorriyadda keennay aaw ka hesheeni haw mas-uulta galaas walaa wal qoron jaamacada jaamacado badan ayaalan dad ajnabi ee walku qori ma imbaahana inkastoo mugdiga inka badan ay soomaalida milita daga geliy laakiin geel aan mayba ee qoray ilaahay mahadisu wal badan qoron wal badan qorni wal badan sheegni war badan arkiibii la geli soomaaliya xorriyadiiye koonfurta soomaaliya ku bilaawatay xisbigan leegadana lankaasa suubi todobada qofka kiigtina webiyadu waa ku kooyeen mujtamaca kalena daldan weeri ahaayeen wal allaala wali ku damboyn itibaaci ahaayeen oo ku mid ay cabdullaahi ciise oo ku mid ay aadan cabdulla cusmaan oo ku mid ay abduqaadir maxamed aadan zoob oo ku mid ay sheekh maxamed mukhtaar sheekh mukhtaar maxamed xuseen walaan oo dhan dadkun la tiriyo gadaalo ku kooyeen noon xorriyada dadka iska lahaay mudnaantiyona may siina inkraad siyaasiya laka suubi taasna mayba caawun ee marka dambeed bugtan saaray xukuumadii militariga oo soomaalidan geedka godka kiridi godkun soomaalida geedka ka jarta oo lamba laga kala aamin waasiiyey waa shaqadii militariga labaatii kow sano isqobadii waay dowlad siviili ee hortis jarti langna may hiraan langna may dilaan langna may musaafuriyaan markiyo kooyan niito mudan kadibna meel cille ee dadka soomaalidan ku dhawaaqeen lankasto arrintaas militariga ee ku haayina may mudayaan maxkamad laha saara lanka soomaaliga laakiin dembaba ma galo in adeer jeebantiisu nooli lanka soomaaliga ma dembi ah oo qabiil jeebantiisu nooli qarannimada soomaaliga gudmay kiriday dadka qabyaaladain iska heelayow mayba sheegane oo tilmaamane oo runtii caddeeyane in xorriyaddu haddii fadaas xorriyad rasmi ah noqor leh haddii nagata fadaasa sida oo jooma kenyaata dadii kenyaata ogolaadeen dad badan tabacayn ahaayeen ogolaanay abduqaadir sheekh salaawudiin raximahullahu geeka isuga shireediisay roorow oo halgamooya etoobiya dhulkaas soomaalida ka dhimay ilaa waqooyi galbeeda seedi ilaa dhulka kenya noodistana seedi koonfurtidiisu walaan sheeni waana tiyag loo ka dhaladay asagiina baraada ku jeeda taasana maylana in lambadan oo soomaaliya is ogaado waana waana taariikh runtii sax ow waana bacsi way ka suubi kara way baaran kara laakiin soomaaliya oogadiisa is aragtan soomaali euroje national jehobad warsata lanko umaba injar lekin sheegay yani lan umaba taariikhda banka wadhan lekin sheegay lan kasta lanka usum aragna usu jeeri ama qaraabadiisa intaa kariye yani arrintaas mayba arrinta soomaalinimada dullayti arrinta soomaalinimada dhumeedi adduunyada kale walaas ku gudubeen adduunyada kale mahadba gandhi geedka murumugu teegan yani mayba xorriyadiitis mudnaantee waysi julius nyereri waysi markuna may fadaan dadka soomaalida eh in yawaanadaana qaadan in tusaalagaana qaadan in walown aaminsigna oo eh ini khalad lagu suubi taariikhdun diblan saxa marmar meeragaas professor axmed ismaaciil samater iyo walaaldiye meeragaas dadkii xorriyadda soomaaliya ka shaqeeyey aadan cabdulla cusmaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen ma sheegna xorriyadda soomaaliya dadkaas ma sheegna haddii haayaan wala saxe hatu burhaanku lakoyen laakiin mana ingefo dad scholars e waaye facultyga ku hadalaan faculty jome lankona dhaqaalaha barad lankona geography ha barad haddii la falo in armoon walla ku ogaado ma helo korne buugaag oo farguri ah oo baarreer la qori ma helo korne buugaag oo farguri ah oo afgoy la qori ma helo korne buugaag farguri oo xamar yaalan ma helo korne maktabooyin badan oo qadiimi ah sida tan oo alaazar oo kale ma helo korne roma jaamacaddii ya helo korne barofesaro badan oo talyaani waa ku qoreen xorriyadda soomaaliya managadaas xorriyad la gadgadow xorriyadda soomaaliya asal iyo mayba ku qoytay webiyadu dadkan oo webiyadan dadkan ku qoytay sababta kasabtana marar badan sheegni waa in arrintaas dadku noo damboyo qaadadan waana tusaalayn waana meel kasta laka sheegay
waayahay kasni taariikhdun dheer maduuna ha ku gudubna wal ninku taabada korte qaabkiiyo inshaqeyen tumi isa diidii qof ee xornimada soomaaliya galan eed weynka jaysideen dhibaatooyinkii iyo ha la kulumeen si aanan ka faa'iidaysana jiilka ha dareeron aan ku faa'iidaysadaan
su-aal fano markaslanka wala gumaysado mayba diiday afkaartis wala horjeeda bal wili mayba eedan diiday lan afkaartisa ka horjeeda haddana wal fahansan cabdulqaadir sakaawdiin linguistically carabi iyo mayba ka hadalaya talyaani wala qoraay boorara qoraayan xorriyaddu maya ka bilaawatay markuu stiyaglo fikirkun ha ka dhigay goboladan oo koonfurtaha dhex maray ilaa mundulbaraha dhulkona seeday ilaa jubbooyinka seeday marka dambe mayba ka fikiray ini oo dadka fikirkun la xambaaro kor iyo dadku ku dhex ishaaraday regun in iska weeri runtii waana may nagatay xarunta inka horeyti xamara laka furi taasoo un saamaxday in iyo an suurtagal in iyo maarane halgan ku meelo ku bilaawdo xisbigii magaaji laka dhawaaqi mararka dambe magaaji hataa isbedeli alcumuum xaafadaha marja buuleelay leeraa xafiiskan koray laka furi taasoo insaamaxday in iyo fikirku isla qaadan waana ogolaadan marka dambeyba la bilaaway dadka arunta un bisil yal la kulumay marba hamiin meelo la seeday ilaa marka dambe calan laka teegi xamar goboladan kale markii xarakaadkan bilaaween runtii dhoobay ku horgabtaan dhibaatada ka dhiidi dad nool oo yacni oo keli asaylay dad nool oo runtii oo la gumaado oolajo la boobo ceelajo la sumaayo dhulkan kale soomaalida ma ka dhirin runtii marka xorriyadda runtii faa'iidadii inta badan dad kale aamay laakiin biishan kaba may hayn in soomaalida nabadka noolata in soomaalida gumaysi ku bata iyo soomaalida macna isjain ismaamulo iyo soomaalida deerta mustawi iyo adduunyada kale kala isaabtama korta marka lanka wala abuurow man abuurow adeer heerka kaliiban may ban abuuray mujtamaca karannimadan abuure taas halgankaasna runtii halgan eedan weyn ahay weliba markii dambe leegada dadkan halgami oo dhan way hallaay mujtamac kale oo maarna meelkoona lan ogayna ka badadi dhibaato badanaa ka dhiidi isla cusmaanse dhan arrintaas waa in dili dad badan oo runtii halyeehaya ka dhimadi mayba lasu korkuway hataa qaabkii oo maarna fikirkii siyaasadeed oo kasa ka xambaarsanay soomaalida sida horumar landeersiye sida xorriyadda landeersiye dad badan oo dadkun elay ka dhimadi cumar macalin mayo kumide ustaad cusmaan kumide dad badan oo soomaalida wal tara lahaya maaglan dili noolyo lan galaabsadi taasoo sheentay hataa ilaa new york in lasla seeda kontomaadki leer yani dadkun soomaalida ma istaahila in hadda xorriyad la sii dooda xisbi meela ku bilaawatay aragti ini xisbigun halaawi xorriyadiisna xorriyad faylan hayna xisbi saabawasalan suubi doodio ilaa new yorka seeti ethiopia adisaabi weliba mayba la sheegay inuu transit ka maren meelo diyaarad ku sii rahen arintaas waana mayba faa'iido badan sheegan lahayd haddii istar cusmaan say lan diri lahayn cumar macalin mayow say luuga laka diri istar cusmaan xamara laka diri isugu afgooy hanjeeda dadka soomaalida waltaro lahaaye xadaarad laha ilbaaxaayo managana soomaalida ilyalahayt ilaasu isku ridan ragi hor oo xorriyadun ay aakun haayeen meelo ka dhimadeen marka dad oo qaranimada soomaalida sifal inay xambaaran korna meeli hagali dad badan amaarnay hadaleen dad badan oo walaaya la boodeen taasna mayba sheentay ini xataa doodi xisbiyahayti in dadkun weli walla baro weli iskoola lansuubi weli isticmaar fayla la isticmaarsada sidoo nayn isticmaarsadi sababtaaso qarannimada hadhow ka faylahadas tiyeedahayti dadkun kale waa anyagaanay diidan dad badanaan dhammaayan xorriyaddiina way ka degdegi yani xataa xisbiyi ma hijeeday new york uunada hortiya ma hijeeday haddii soomaalida xorriyadan ogolaasan una federaala fadaan deerka soomaali federaalka oo xisbiya amdigile marfligwe diyaang ma haytay lixdan gobol state kan e oo ini macnaa hal state nagada soomaalida kan lam state kan lakusuubi si nidaam siyaasi oo faylame tiyeedahayta waynoo korkoy dad badan alaka dili dad badan alan musaafuri geekan tafriida marka soomaaliya geeka degmo degmo ogol male magaalo magaalo ogol male lama gobol iska dhegan lama maamul suugsidan walaasoo dhan ilbaxnimo doradii laku dhaxli يعني ما يبغى دقدق السياسة ده إنه انقلنا رنتي تاسا ما يبغى شان إن ده كسر معاه جيك يوم مقدقلا إن أولاده بنعملك أرورس إن ده كوا يريده يبين قنار واين بيش أنت ميلو كنا جدا واين إن ده كأخوان يهنا جيك ورسين جيك ميلو كنا جدا هم لحين إن ده الكلفة هم ولو سفروا صار تاسا ما يشان إن سو معلم ده جيك شاتها الله وصقوي يعني إسكو بياسو إن سو معلم ده ساس عمل إن إسكو بيو يا جنريشن كلفة لا إن دولة نمودهم carafdi aaman yani karayaaqan jaamacadan ku bahan wadanjo ka nooladan taasoo may sheentay in ilanka soomaaliga oo dhalinyarada ee geeka america makinadiro inuu is-in karo soomaalinimada arrintaas marka walaalayaalo weli deersana lena intiba lan walfahansan roog oo walaan u sheego in wararkun la qaado dadka soomaalida ana la turjumo dadka soomaalida walaan lan qoro dadka soomaalida insha allahu tacaala tvda badana seedan idaacado badana ku hadalaan wala qoraan haddana wala qornay waana mayba eedan jeerada lahayay in dadka soomaalida ee warkun sifaylan dhaadaana waana ku fikiran ana taasaa ka gaabsada lahay waana eedanka maadsanta eedyada mahadsanyeekaas may bahaye abduqaadir jiif sagaari oo usuroga dalka sweden isla marhaantaasna warbadan usoo ku og taariikhda soomaaliya oo usoo faahfaahin dheeraadee noosii arrinta ku saabsan kowda lulia ama sida koyti xorriyadda dalka soomaaliya إذا ما سنت أبغادر جيب سجاري هذي كينيان كي حرية يوكو هذا لان إثيوبيان كي حرية يوكو هذا لان إنك استو ما يقوميزين للي لكن ما لهم ما يجرت يو دبل دقايا هذي جبوتيان كحفلة كبان هذي أرتريان كبان هذي السودانيس كبان أمريكان كبان إن ونين قبنا كود لولي والفيلون لكن وإن تاريخ صح الصح تاريخ الصح ذاتي وإن لشينا وإن دتك سوماليدا ليرا دتك صح ذا هاي كترجمي mudnaanto taariikhdu iyo latakooda luuliin dadkaas ay mudnaansiyo taasee dardaarame adow bilaahi tawfiiq ilaahay dembigana dhaafa dadka soomaalida dad falin ilaahay kawaala dad isdheego ilaahay kawaala waanadii xisbiyaha jeedi u hayti in dadka soomaalida ee walaalnagadan in dadka soomaalida isdhooran in dadka soomaalida lambwa abawar isha tacbad ka filnaado in dadka soomaalida boobka rojan in dadka soomaalida sifaylan noolada in dadka soomaalida dilka dhaafan in dadka soomaalida wargorodyo si sax in ku turjuman dadka taariikhdiyo in dadka soomaalida walaalnimada lahanago in dadku kala walaalnyagaana dhabtiyo sheegadaan laku xaal mariyo waqooyiga si felan lan la hadalo in iyoona soddon sina iyoona gurbaanto ka tumadaan hamarna gurbaanka la kutumo mayba ku faylan hab siyaasi eh oo faylan oo lamaada qof ogolaado kortooti inay wada fadhiidaan in la abuuro hada wabilahi tawfiiq waan iidan maasantiin lacag waa tahay mar kale ida mahadsantaad qadar jiif sagaari